wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee somalilan mudane cabdulaahi xasan aadan ayaa maanta waxa uu soo xiray kulan howleyda oo muddo laba maalmood ah u socday agaasimo waaxeedyada wasaaradaha kaasi oo lagu lafagurayay sidii dib u ogis loogu samayn lahaa qorshe howleedka ay wasaaradda ku howlgalayso shanta sano ee soo socota wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee somalilan oo kulankaas soo xiray ayaa sheegay in ujeedadiisu ay tahay sidii laisku waafajin lahaa qorshe howleedka wasaaradda ee shanta sano ee soo socota aqoonsi wadaarsigii inoo soconaya labada cisho ee ku saabsanaa inaynu dib eegis ku samayno qorshihii xeeladaysnaa ama istraatiiji balaankii wasaaradda maaliyadda ee laba kun afariyo labaatan ilaa laba kun siddeed iyo labaatan maadaama oo ay xukuumadda cusube dhalatay islamarkaana uu isbedelay magacii wasaaradda oo wax ka beddelaya howlqabadkii ama factioniskii wasaaraddu ay qabanaysay maadaama oo la geli doono indhibitriigii maadaama oo xisbiga waddani ballanqaad uu qorshihiisa ay ku jirtay waxyaaba fara badan oo aan ku jirin istraatiiji balaankii hore waxaa maamulka sare ee wasaaradda maaliyadda iyo horta dhaqaaluhu go'aansaday in dib u eegis lagu sameeyo qorshihii isla markaana qorshahaasi uu hirgalo laga bilaabo bishan aynu ku jiray julaay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda maaliyadda dowladda dhaqaalaha iyo ku-xigoynadooda oo ah dad isku tiirsan is-ogol wada shaqeeya oo dhinacooda soo wada jeeda shaqada ay qaranka u hayaan ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarta dhaqaaluhu ay qaabilsan tahay aad iyo aad baan u bogaadinayaa waanan ku hambalyanaya waxaa kaloo doonaya in ku dhiirigeliyo inay halkaa kasii amba qaadaan oy ka sii horumariyaan halka ay tahay wasaaradda maaliyaddii ay taagan tahay waxaan aaminsanahay in cid kastoo u timaadda oo garasho iyo aqooni ku jirto inay adeegsan doonaan agaasimayaasha waaxyaha iyo agaasimiye ku-xeynada wasaaradda maaliyadda ee iminka jira